bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka uu idiin hayo radio muqdisho madaxweynayaasha soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay sar u qaadista xiriirka labada dal xoojinta iskaashiga wadajirka iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya labada shacab mudanayaasha golaha shacabka oo kulan ku yeelanaya maanta magaalada muqdisho oo kulankooda uga hadli doona warbixinta miisaaniyadda dowladda sanada labadakunsagaaliyotobanka iyo sharciga hanti dhowrka ciidamada ammaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo fashiliyey qarax miino oo lagu aasay degmada hiliwaa kaasi oo lala rabay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed saraakiisha ciidanka xooga dalka ee gobolka hiiraan oo ugu baaqay shacabka deegaanadaasi inay la shaqeeyaan ciidamada akhbaaraadka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn u k oo lixdan iyo afar milyan oo dollar ugu deeqday afrika si qaaradda looga ciribtiro guddiinka fircooniga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarylabaatanka bisha koob iyo tobnaad sanada labada kun iyo sideed iyo tobanka warkaasi oo fidsan madaxweynayaasha soomaaliya iyo turkiga ayaa ka wada hadlay sar u qaadista xiriirka labada dal xoojinta iskaashiga wadajirka iyo waxwada qabsiga ka dhexeeya labada shacab waryahayga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeey ayaa faahfaahinaya madaxweynayaasha jamhuuriyadda feder madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dhiggiisa dalka turkiga mudane rajab dayib erdogan oo kulan gaara ku yeeshay magaalada istanbul ayaa ka wada hadlay sare u qaadista xiriirka labada dal xoojinta iskaashiga wadajirka iyo waxwada qaybsiga ka dhexeeya labada shacab labada madaxweyne ayaa isku afgartay in la dardargeliyo kaalinta ay dowladda turkigu ka qaadanaysa amniga dowlad dhisidda iyo maalgashiga soomaaliya iyadoona laysla qaatay in la bilaabo fulinta mashaariic horumarineed oo sare u kala oo ay horey u kala sixideen labada dal kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha toban kun oo guri oo ay hay-adda tiika ee dalka turkiga dhismahooda ka hirgelin doonta magaalada muqdisho madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la wadaagay madaxweyne erdogan horumarka ay dowladda soomaaliya ku tallaabsatay muddadii lasoo dhaafay iyo yoolka ay hiigsanayso isagoona adkeeyey muhiimadda xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya soomaaliya iyo turkiga kaasi oo ku salaysan is-ogolaanshaha labada shacab ee walaalaha ah danaha iyo aragtida ay wadaagaan labada dowladood iyo taariikhda faca weyn ee ka dhexeeya labada dal madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahadceliyey dowladda iyo shacabka turkiga isgarab istaagga iyo taageerida ay walaalahooda soomaaliya ay u muujiyeen wakhtiyadii adkaa dhiggiisa madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa bogaadiyey dadaalada dowladda soomaaliya ay ugu jiraan dibudhiska dalkooda isagoona xaqiijiyey in dowladda iyo shacabka dalka turkiga ay ka go-an tahay in arrinkaasi ku gacansiyaan walaalahooda soomaaliya labada madaxweyne ayaa isku afgartay qodobadii ay ka wada hadleen iyadoona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wafdigiisa ay u ambabaxeen dalka uganda oo ay kulamo kula yeelan doonaan madaxda iyo mas-uuliyiinta dalkaasi
mudanayaasha golaha shacabka ayaa kulan ku yeelanaya maanta magaalada muqdisho waxaana kulankooda ay uga hadli doonaan warbixinta miisaaniyadda dowladda sanada labada kun iyo sagaaliyo tobanka iyo sharciga hanti dhowrka ibraahim guudle ayaanu ka wareysanay
waa mahadsan tahay kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee maanta haddua la idmo waxa uu ku saabsan yahay warbixin ku saabsan miisaaniyadda dowladda ee labada kun sagaaliyo tobanka oo uu halkaasi kasoo jeedin doono wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducali beyle iyo sidoo kale sharciga hanti dhowrka oo dhowr aqrin soo maray islamarkaana maanta xildhibaanada golaha shacabka ay ka doodi doonaan oo isna wax ka bedel badan lagu sameeyey iyadoo qodobadii lagu daray iyo talooyinkii xildhibaanada hore ay u jeedeen lagu biiriyay ay soo jeedin doonaan guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka labadaasi ajenda ayuu maanta ku saabsan yahay kulanka guud ee golaha shacabka
ciidamada ammaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa fashiliyey qarax miino oo lagu aasay degmada hiliwaa kaa oo lala rabay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed ciidamada nisa booliiska iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in la fashiliyo qarax miino oo lagu aasay degmada hiliwaa kaasi oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacbiga soomaaliyeed wadashaqeyn dhex martay ciidamada booliiska nisa iyo shacabka degmada hiliwaa ayaa lagu fashiliyey miino ay argagixisadu geliyeen dhulka si ay shacabka soomaaliyeed ugu dhibaateeyaan wadashaqeynta shacabka iyo laamaha amniga ayaa dhabarjab ku noqonaysa kuwa caadeystay inay daadiyaan dhiigga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaabka ayaa lagu yiri war ka soo baxay nisa ciidamada ayaa shacabka uga mahadceliyey kaalinta ay ka geysteen la shaqeynta laamaha ammaanka saraakiisha ciidanka xooga dalka ee gobolka hiiraan oo ayaa ugu baaqay shacabka deegaanadaasi inay la shaqeeyaan ciidanka si looga guuleysto maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumaaleysanaya qeybo ka mid ah gobolkaasi ibraahim maxamed geedi ayaa inoo soo diray
weli waxaa si dardardhe ku socda howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka sameynayaan gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya iyadoo ciidamadana ujeedka howlgalkooda sidii markaasi looga kaseyn lahaa guud ahaan gobolkan hiiraan maleeshiyada al-shabaab oo dhibaatooyin tara badan ku haya dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan gobolkan hiiraan kuwaasi oo lacaga baad ay weliba ka qaata gaadiidka ku safaya gobolada dhexe ee soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey howlgalladan waxaa si aada u soo dhaweeyay dadka shacabka ee ku dhaqan gobolkan hiiraan iyagoo sheegay markaasi howlgalladaasi yihiin kuwa wax badan markaasi ka qabanaya qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ujeedka howlgalkooda sidii maleeshiyada looga faseyn lahaa guud ahaan gobolkan hiiraan waxaana sidoo kale ay sheegeen in kadib markii laga qabsaday deegaano ku yaala bartamaha gobolka gaar ahaan waddada xidhiidhisa buulo barbe iyo weliba beledweyn ay maleeshiyada xilligan ku dhuumaaleysanayaan dhulka buuralida islamarkaasina sida ay saraakiishu ay sheegeen in halkaasi ay ugu daba tegi doonaan muddooyinka ugu dambeeyey qaar ka mid ah maleeshiyada ayaa markaasi lagu laayay dagaalo ugu dambeeya ka dhaca bartamaha gobolka kuwaasoo markaasi dagaal kala hor yimaeda ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaana saraakiishu ay sheegeen in markaasi dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada ciidamada dowladda si markaasi maleeshiyada looga saaro guud ahaan gobolka ibraahim maxamed geedi eedi muqdisho galadweyn
munaasabad lagu weyneynayo dhalashada nabigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyk ayaa lagu qabtay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waryahayaga maxamed amiin iyo barow ayaa inoo soo diray warkan
يا نور القلوب يا نور القلوب قل لنا لبيكم يا رسول الله
munaasabadan oo lagu weyneynayay dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele oo dhashay labayo tobankii bishii mawliid sanadkii caamul fiil waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyey islamarkaana kasoo qaybgalay culimadiinka soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool degmada balcad sheekh cali maxamuud xasan salli oo ka mid ah culimadiinkii kasoo qaybgalay ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la weyneeyo dhalashada nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam uma baahno ilaahay subxaanahu wa tacaala darajada u gaarhsiin lahay ilaahay waa gaarhsiiyey laxlo walba iyo milicsi walbana nebiga calayhi salatu salaam maqaamkiisa waa sii ziyaadaya qalbiga ha iska gelin marka nebigaa kuu baahan nebiga annagaa u baahan salawaatullaahi wasalaamu calayh wallah nebiga annagaa u baahan oo shafaaco ka rabno annagaa u baahan maalin kuleel jira nebiga inuu noo shafeeco salawaatullaahi wasalaamu calayh annagaa u baahan maalin dadku ay ooman yihiin nebiga xoomkiisa inaan ka waraabno annagaa u baahan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la qaawan yahay oo ilaahay hortiisa la taagan yahay dadku timihi ay ku baxeen cijooshika ay ku baxeen oo qofka qofka kale usan fiiri karin oo la dhididayo oo qaraxada lasoo dhawaynayo maalinkaa inuu ilaahay nooga ergeeyo nebiga annagaa u baahan salawaatullaahi wasalaamu calayh saas darteed baa nebi moxamed u weyneynahay balgaro ha ha sheekh sheekh maxamed axmed cabdi oongooye iyo sheekh cabaas sheekh cali qoorqaab oo ka mid ah culimmadii munaasabadda ka qayb galay ayaa iyana ka hadlay munaasabadda
rasuulkeenna wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha dad baa ii imaan doono wujuuhdooda aan garan doono horeyn aanan u aqoonin keliya jacaylkayga salgaygay badiyeen way jeclaayeen intaas ayaa ku garan doona markaasay xawlkayga ka waraabi doona yuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam eygaas xaawil kaafi eyga aad leedahay najaasaad najaasada ugu sarraysa waay oo ugu adag waay soo maaha toddoba jeeraal dhaqa mid ka mid a carro waay soo maaha war ey janno galay saxaabada yani asxaabulkaafi oo oo la seexday oo la joogay bes xaggee joogaa marka ninka rasuulka yidhi waa ku jeclahay oo runay ka tahay laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah haddii salliga nabigu calayhi salaatu wasalaam uu rugnu ma arkaan salaad uu yahay ilaahay iyo malaa'igtiisa ay ku sallihayaan nabigayna suuba calayhi salaatu wasalaam anunkana amarnun ku siiya inaan ku sallinno oon weliba salaanno salligaas ilaahay ayaa nabigayna asoo sharifayo wuxuu yidhi nabigu isagu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkii hal jeer nabiga ku salliya ilaahayaa tuman kal ku sallihaaya marka ilaahay oo khaaliqul kown ah khaaliqul makhluuq ah haddii uu tuman jeer nagu sallihaayo waxay tusaalehee taasu boorin nabiga salligiisa inaan her iyo habeen aan ku sallinno oon badinno ay tusihe
maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
mashruuca dhirbeerista oo ka hirgalay magaalada cadaado ayaa wax ka bedelay bilicda magaaladaasi warbixintan waxaa inoo soo diray cabdi xasan rooble
halkani waa xarunta mashruuca maanta geedbeer kaasoo ah mashruuc ka hirgalay magaalada cadaado dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey goobtan waxaa lagu beeraa noocyada kala duwan ee geedaha loo isticmaalo dhiraynta magaalada sidoo kale waxaa ka baxa noocyo ka mida qudaarta axmed sheekh xasan oo ku magacdheer jagajage waa aasaasaha mashruuca maanta geedbeer waana muwaadin wax weyn kusoo kordhiyey bilicda magaalada cadaado sida dhiraynta nadaafadda iyo naqshadaynta magaalada isagoona si iskiisa u qabta dhammaan howlahaas jagajage ayaan maanta kula kulmay xarunta maanta geedbeer ee magaalada cadaado xilli uu ku guda jiray shaqo maalmeedkiisa waxaana ugu horreyn weydiiyey goortii uu adeegan bilaabay iyo asbaabaha ku dhaliyey dadka waddankan degan gobolada dhexe oo dhan dhirta way jaraan inta badan dhibaatooyin badan ayaa dhirta ay ku hayaan bikoos noloshiina waa dhirta ayagii baaba degan oo xoolahoodii siisanaya marka muddo siddeed sano sagaal sano toban sano ka hor ayaan waxaan u fakeray inaan bal dhirta oo wax yar ka aqiinay inaan anugu soo godo qaarna beero oo dadkeenna gaarsiiyo dhowr nooc qaar waxaa weeyaan dee badankeeda leeyahay dhirta la harsado iyo dhirta geedmiroodka dhulkeenna waxaa laga yaqaanaa digir iyo galley iyo masago oo dhul dhagaxa ku dhexbaxda ama dooxa ka baxda ayaa beeraha ay u yaqaaneen laakiin hadda waxaan ku darnay geedmiroodkii ahaa babaygii cambihii mooskii waan barnay mashruuca maanta geedbeer ayaa mashruuc wax weyn kusoo kordhiyey bilicda magaalada waxaana dadka magaaladu ay hadda si weyn ugu dhiiran yihiin in ay dhirtu muhiim u tahay muuqaalka deegaanka iyo guud ahaan noolaha waa kan axmed jagajege oo mar kale sharaxaya sida ay dadku xaruntan uga soo doontaan dhirta aad waxaan ugu faraxsanahay reebaadiyihii baa xataa qaadanaya hadda reebiyigii tuulooyinkii meelihii degnaayeen barkadihii nin aan geedii laba qaadanayn ma jiro qaar ay gataan iyo qaar aanu siino intaba waa jiraan dadkii xataa way u naxariisteen geedkii ayay ual u daraayeen markii dhulkii caddaaday oo dhirtii laga waayey oo dhibaato abaartii ka badatay waxayba fahmeen in qof walba geedka uu beeri karo waxay kuleeyihiin noogu keen tuulooyinka tuulooyinkan baabuur baan qaadanaa waa u geynaa sida tabliiqii baan dadka ugu barinaa war geedkan beer noloshaada ku jirta beerta maanta geed beer oo muddo sannado ah ka dhisnayd magaalada cadaado ayaa u muuqanaysa mid guulaysatay islamarkaana magaalada u gudbisay dhir aad u fara badan oo qayb ka qaadatay qurxinta magaalada cadaado cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
u k ayaa lixdan iyo afar milyan oo dollar ugu deeqday afrika si qaaradda looga ciribtiro gudiinka fircooniga dowladda britain ayaa waxa ay qaaradda afrika ugu yabooheysaa lacag dhan konton milyan oo giniga starliinka ah oo u dhiganta lixdan iyo afar milyan oo dollar si ay gacanta gacan ugu geysato joojinta gudiinka fircooniga lacagtani oo loo isticmaali doono shanta sano ee soo socota ayaa waxaa lagu doonayaa in lagu joojiyo oo looga hortago dhibaatooyinka haweenka kasoo gaara gudiinka fircooniga dowladda u k ayaa sheegaysa in tani ay tahay maalgashigii ugu weynaa taariikhda dunida ee looga gollan yahay in gudiinka fircooniga looga ciribtiro waxaa markaasi marka la gaaro sanada labada kun iyo soddonka caadadani oo looga dhaqmo meelo badan oo afrika ka mid ah ayaa waxa ay tahay mid gabdhaha lagu- looga jarayo qeybo ka mid ah xubinta taranka hay-adda action aid ayaa soo dhaweysay deeqda u k balse waxa ay sheegtay in diiradda la saaro gudiinka oo keliya uusan ku filnayn ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka xirmadan gargaarka ah ayaa lagu taageeri doonaa ururada sida mashruuca saleema oo ee dalka suudaan oo ujeedkiisu ay tahay in gabdhaha ay tusiyaan inay awood leeyihiin haddii aan la gudin iyo sidoo kale in duqeyda bulshada laga wacyigeliyo wasiir- wasiiradda ayaa sheegtay in lacagtani ay sidoo kale faa-iido u leedahay u k iyadoo loo adeegsan doono yareynta khatarta in gabdhaha loo la dhoofiyo si loo soo gudo gudiinka gabdhaha ayaa sharci darar ka ahaa u k tan iyo sanadii laba waa sanadii kun sagaal boqol sideetan iyo shantii sharci lasoo saaray sanadihii labada kun iyo saddexdii iyo labada kun iyo shantii ayaa eh, dembi ka dhigaya in muwaadiniinta britain iyo dadka sida rasmiga ah u degani ay caadadaasi ku sameeyaan meelo ka baxsan ingiriiska warkii caalamka dhegeystayaal ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nageynta cidi huseego waxay ka heli karaan webejka internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net